inti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta waxaa dalka maraykanka ka socda doorashooyinkiis reebreebkaha xilka madaxtinimo waxaa iyaguna garab socda doorashooyin kale haddaba intaynaan u gelin doorashooyinka maanta dhacaya gobollada ay ka dhacayaan iyo natiijada laga fili karo bal aynu horta eegno go'aan ay shalay soo saartay maxkamadda sare ee maraykanku kaasoo ku saabsanaa in madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump uu u tartami karo iyo in kale doorashooyinkas reebreebka ah ee gobolka colorado waxaa xusid mudan in maxkamadda sare ee gobolkaasi ay horey madaxweyne trump ugu diiday inuu ka tartami karo gobolkaasi waa kan maxamuud nuur wardheere oo ah soomaaligii ugu horreeyey inta la og yahay xil uga tartama dalka maraykanka aqalka sanadkana la soo shaqeeyey maxamuud waxa uu ku sugan yahay gobolka minnesota
maxkamadda sare ee maraykanka supreme court shalay waxa ay guul weyn u ahayd donald trump go-aankii ka soo baxay ninkaas ayuu ka farxiyey gobol ka mid a gobollada maraykanka oo la yidhahdo colorado baa wuxuu maxkamadiisa sare ay go-aamisay in trump uusan u ordi karin lagu dari doorin warqadda dadka liiska dadka la dooranayo ee donald trump laba gobol oo kalena ay ku dayan rabeen waa sugaayeen oo illinois iyo maine arrintii bay maxkamadda sare ee maraykanka iyo supreme court diiday waxay tiri trump xaq buu u leeyahay inuu ka tartamo gobol walba oo maraykan ah marka doodii meesha waxay ka saartay gobollada rabay inay trump u diidaan inuu gobolkooda ka tartamo haddii saddex gobol xataa loo diido dhib bay ku noqon lahayd oo maraykanka madaxweyne kama noqdeen marka taasaa marka saasay u go-aamiyeen waana isku raaceen wayna sagaalkii supreme court waa isku raaceen sababto waxay u arkeen hawshaan haddii albaab hadduu furmo qofka la dhihi karo gobolkaas gobol buu dhihi karo aniga ma rabo qofkan inuu gobolkeyga ka tartamo marka saasay arrintaas shalay u dhacday ninkii trump ahaa waa faysteynaya maanta waan gartay wax hadala u jeediyey kadib go-aanka maxkamadda ha waa uu jeediyey hadal buu jeediyey wuu actual wuu faysteeyey wuu dabaaldegay wuxuuna maaragtaa usii socdaa maxkamad horta maxkamadaha saddexda bilood oo soo socota maraykanka trump waxaa ilaa afartan dhegaysi ilaa konton dhegaysi maxkamadeed baa asaga iyo looyaradiisa u taallaa marka waa nin biisi ah laakiin tan waa leeb ka fuqay waaye tan ku xigta oo weyn oo la sugaayana waxaa waaye trump immunity in jebigeedaba maaragtaa madaxweynaha maraykan wuxuu dooda qofku madaxweynaha maraykan noqonayo waa in sharciga uu usan qabanin maadaama uu dalka u shaqaynayo waa in immunity la siiyaa wax alla wuxuu geystay intuu kursiga ku fadhiyo madaxweynaha waa inuu maaragtaa inaan dembi lagu qaadin si uu kalsooni dalka ugu taliyo arrintaasoo dad badan ay ka yaabisay doodaas baa iyadana la sugayaa inay dhacdo laba bisha abril marka way isdaba socdaan maxkamadaha goboladii dhinac walba waan gartay sidaan soo sheegnay maanta waxaa dhacaysa doorashadii weyneyd ee super tuesday super tuesdayna wax loogu bixiyey tirada badan ee gobollada ay doorashooyinka hordhacay ka ka dhacayaan marka bal inta gobol iyo waxa laga fili karo horta super tuesday waa saa u sheegtay waa maalinta ay xubnaha ugu badan laga soo dooran doono dadka go-aan ka gaari doona doorashada marka kun afar boqol iyo labaatan xubin baa la dooran doonaa lix iyo toban gobol oo dalka maraykanka ah sixteen states baa lagu tartama baa bay ka dhacaysaa maanta oo talaado ah doorashada brimaryga marka waa maalin weyn haddii kolley hadda hal hal haweeney baa la tartamaysaa xisbigiisa iyadana awalba way iska liidata laakiin berrito waa quus quus quusgoyn waaye marka lix iyo tobanka gobolba inuu isaga qaadi doono badankood badanko hadduusan wada qaadin badankooda inuu heli doono kun afar boqol iyo labaatanka xubnood oo la dooran doonana inay isaga dadkiisa yihiin bay u badan tahay marka habeen dambe marka caawa la gaaro sideedda iyo wixii ka dambeeyan baa la ogaan doonaa marka trump calankiisa waa waa lushaa baryaha waan gartay waxaad soo hadal qaaday gabadha la tartamaysa ninkii haley way isku adkaynaysa inay tartanka kusii jirto iyadoo dad badan ay lahaayeen maadaama aadan meelna badinin iskaga hadh marka cawad in natiijo fiican keeni weydo ma noqon doontaa meeshii uu ku istaagayay tareenkeeda ololaheeda maaragtay doorasho gabadha horta iyadaa maaragtaa go-aankeeda iskale waxay kolley dadkii dhaqaalaha siin jiray haddii ay usii wadaan oo ay lacagta ay ku ololeynayso inay sii wado waa dhici kartaa inay joojisana waa dhici kartaa laakiin waxa waa wax in la sugaa un u baahan markii ay dharbahada ku dhacdo ay aragto lix iyo tobanka gobol waxa ay ka heshaa la fiirinayaa laakiin sandero arrin kalaa jirta oo maraykanka sanadkan dadkii hadda waa ogtay labadina madaxweynaha u tartami doonaan oo u badan hadda mid waa biden oo diyaar ah midna waa trump oo ay u badan tahay labadaba waa dad waayeel ah oo da ah marka waxaa loo bixiyey sanadka doorashada labadaba dadka aad ulama dhacsana waxaa loo bixiyey marka laba daran mid dooro dadkii waxay ku kala jiraan xaalad adag oo kala doorasho ah marka waxaa isu adkaynayso ninkii heli waxaa ka mid ah ninkan afartan saan kuu sheegay ilaa iyo konton dacwo baa ku socotaa ninkan in laba xiraba ama convicted wax lagu helaa dhici karaba isleeda aniga say ila tahay waxay sugaysaaba wax walbaa dhici kara july waay marka conventionka republicanka shirweynaha republicanka oo lagu dooranayo murashaxa ninka u noqon doona xisbiga jamhuuriga waxay ka dhacaysaa july magaalada milwaukee wisconsin haddee intaan la gaarinba ama baryaha hadday hadday hadda isa sii dhiibto way sii joogi kartaa intii cabaar ah sababtoo ah ninkan bay is leedahay amaaba hadda wax kusoo baxaano marka hadda nin ay ku socoto afartan ilaa konton ma kow iyo sagaashan qodob baa lagu haystaa waxaa is leedahay ama ama un meeshaas weli uuse rajay ku qabtaa rajo waan gartay maalin dhaweyd doorasho sirabraba ka dhacday gobolka michigan dadkii labada murashax ee labada xisbi u kala codeeyey mooye waxaa jiray koox kale oo yidhi waxaanu nahay waxa la yidhahdo uncommitted ama dhinacna raaci mayno dhinacna lugta kulama jirno ololihiisa marka gobolkaa saddex iyo toban boqolkiiba saddex in ka badan saddex iyo toban boqolkiiba ayay dadkii uncommittedka noqdeen ma jiraa gobollo sidaa michigan oo kale doonayay inay sameeyaan wax ah doorasho oo markaa midkoodna la dooranayn trump iyo biden oo labada xisbi aan midkoodna loo codayn doonin
way jiraan waa ilaa iyo toddoba state intooda badan kelmadday ku dareen doorashada waxay ahayd qofka madaxweynaha primariga qof walba xisbigiisa markuu tago waxaa xisbigiisa primariga marka laga qaybgelayo waxa waaye labada qof oo madaxweynaha dadka liiska dadka madaxweyne way badan yihiin dadka ordaayo dadkasi waxay yaqaanaan trump iyo maarata biden keliya dad badan oo kalaa jira oo madaxweyne u ordaayay brimariga dadkaasoo dhan ay ku qoran yihiin waxaase ku jirtaa laba kelmadood oo kale ah mid ah uncommitted oo ah aniga uncommitted baan ahay iyo mid kale oo dhahayso right in qof aan meesha qofkaan rabaan qoraayo aniga magaciisa oo aan rabo inuu madaxweyne noqdo marka toddoba dal toddoba state baa go-aansadeen hadda inay kelmadda uncommitted oo ah inaanan go-aansanin qofkaan u codayn lahaa hadal kelmadda ah toddoba state waaye qaarkood waxay u yaqaanaan weli weli preference madihi bay dhahaan no preferenceay ku taalla kuwana uncommitted marka macnaha waxaa waaye xisbiga dimuqraadigaan ahay laakiin weli go-aan ma gaarin arrintaa marka waxay dhaawac ku tahay ninka hadda madaxweynaha xisbiga dimuqraadiga u sharaxan oo la yidhaahdo joe biden waxaana lagu hay dadkaasna waxay ka xanaaqsan yihiin arrinta qaza halaagga ka socdo musiibada soddon kun dad sii dhaafay oo carruur iyo haween u badan marka dad ka xanaaqsan waaye iyo dad oo cid walba leh muslimiintu waa qayb ka mida laakiin dad kale oo waxaa ku jira maarta ay dhibtay soddonka kun oo carruurta u badan iyo maatada marka arrintaas waa biden welwel weynay ku haysaa isagay dhaawacaysaa dadkaas uncommittedka ah laakiin waxaa xiise leo sandheero minnesota ka mid ah toddobada gobol oo maanta ay doorashada ka dhacayso marka inkastoo michigan aan la gaari karin laakiin waxaa la filayaa minnesota naftigeeda ololo weyn baa la qaaday waxaa laga yaabaa in dad badan ay u codayaan uncommitted marka arinto minnesota aan xiiseynaynaa numberka ka soo baxo oo aan kumid
dhegaystayaal waxaan taas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamijkan oo kalea mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa dhammaantiin sidaas iyo nabadgelyo